أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يقول الله سبحانه وتعالى إلهي وحوليه جل جلاله ina rabbaka rabbigaa nebiyullaahi maxamedow sala allahu calayhi wasalam yaclamu wuxuu og yahay rabbigaa annaka adugu nebiyullaahi maxamedow sala allahu calayhi wasalam taquumu inaad istaagtid adnaa wax ka yar min huluhayi leyli habeenka labadiisa hulud wax ka yar inaad istaagtid qiyaamuleyl iyo tahajud sida ilaahayba uu kuu khayaar siiyey subxaanahu wa tacaala wa nisfahu nisfa leyl habeenka kala bar inaad taagan tahay oo cibaado iyo tahajud aad u taagan tahay rabbigaa wuu ogsoon yahay wa huluhahu hulutha leyl habeenka saddex meelood haddii loo qaybiyo meel ka mid ah inaad taagan tahay oo tahajud iyo qiyaamuleyl aad u taagan tahay rabbigaa wuu ogsoon yahay wa daa'ifatun jamaaco kale iyaduna inay taagan yihiin rabbigaa wuu ogsoon yahay jamaacadaasoo min aladiina kuwii ka mida macaka adiga micigaagoo kula jira dadka mu'miniinta ah ee jecel inay jidkaaga raacaan inay kugu daysadeen jamaaco badan ee mu'miniinana rabbigaa wuu ogsoon yahay oo iyaguna habeenkii qiyaamuleyl ay u taagan yihiin cadadkaas aayaddan jumhuurulmufasiriin waxay leeyihiin waa aaya istinaa'iya aaya istinaa'iya weeye waxaa laga soo reeba ay leeyihiin suuradda yacni dhammaanteed makiyo ma wada ahaa halkan aayadaa laga soo reebiyo aayaddani waa aaya madaniya waxay ku soo degtay magaalada madiina almunawara xilligii uu joogay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam aayaddan marka waxay ka hadli maadaama markii hore qiyaamuleylka la farad yeelay oo khusuusan nebigeenna lagu farad yeelay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam muddo dheer qiyaamuleylka uu samaynayey aayaddana waxay ka hadli doontaa in wujuubkaas la nasakhay oo ilaahay uu fududeeyey oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaba ilaahay uu ka fududeeyey qiyaamuleylkii waajibka ahaa ka bacdina loo beddelay inuu yahay sunno oo qofkii doonaya inuu darajaad waaweyn ilaahay agtiisa uu ka gaaro qofkaas keliya inuu samaynayo waajib uusan ahayn ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala inna rabbaka rabbigaa yaclamu wuxuu ogsoon yahay nebiyullaahi maxamedow sala allahu calayhi wasalam annaka adigu nebiyullaahi maxamedow sala allahu calayhi wasalam taquumu inaad istaagtid adnaa wax ka yar inaad istaagtid min huluthayi leyli habeenka labadiisa huluth wax ka yar inaad qiyaamuleyl u taagan tahay oo daacada rabbiga aad u taagan tahay rabbigaa wuu ogsoon yahay oo habeenka maadaama labiyo toban saac uu yahay hulutaankiisu waa siddeed saac siddeeddaa saac wax ka yar waa toddoba saac oo kale toddoba saac oo kale inaad taagan tahay oo qiyaamuleyl iyo tahajud aad u taagan tahay rabbigaa wuu ogsoon yahay wa nisfahu nisfaleyl inaad taagan tahayna rabbigaa wuu ogsoon yahay waa intii nabiga loo soo khayaar siiyey sala allahu calayhi wasalam inuu istaago fii bacdi alaxwaalna wa fii bacdi layaali lix saac inaad taagan tahay rabbigaa wuu ogsoon yahay wa huluhahu hulutha alleyl habeenka saddex meelood inaad taagan tahana rabbigaa wuu ogsoon yahay waa saddexdii marxalo oo loo khiyaarsiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu istaago thuluthuleyl inuu istaago nisfuleyl inuu istaago labada thuluth oo thuluthaleylku yacni wax ka yar inuu istaago saddexdii maraaxil oo loo khiyaarsiiyey wey rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka adnaa min huluthay leyl waxaan ku ridaynaa toddoba saac oo kale nisfuleylna waxaan ku ridaynaa lix saac oo kale huluhuleylna waxaan ku ridaynaa afar saac oo kale waa intii loo khiyaarsiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam yacni marna adnaa min huluthay leyl inaad taagan tahay oo qiyaamuleyl aad u taagan tahay marna nisfuleyl aad taagan tahay marna huluthuleyl aad taagan tahay saddexdii marxalo rabbigaa uu kuu khiyaarsiiyey inaad samayso ilaahay wuu ogsoon yahay subxaanahu wa tacaala wa daa'ifatun jamaacana iyaguna ay istaagaan rabbigaa wuu ogsoon yahay xaggee ku cadfaynaa wa daa'ifatun damiirka mustatirka ah uu xambaarsan yahay ficilkan taquumu taquumu adigu inaad istaagayso wa daa'ifatunna ay istaagayaan jamaaca iyaguna ay qiyaamuleyl u taagan yihiin jamaacadaas oo min aladiina kuwii ka mid a macaka adiga micigaaga ahaaday oo adiga jidkaaga ku taagan jecel in ay waddadaada ay raacaan jamaacada mu'miniinta iyaguna waxaad samayso iyo habka aad u cibaadaysanayso iyo usluubka tahajudka iyo saacadaha aad kacayso inay iyaguna samaynayaan rabbigaa wuu ogsoon yahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay asxaabta nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxay jeclaayeen tilaab walba ee uu ku dhaqaaqo rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay iyaguna ay ku dhaqaaqaan oo ay ku daysadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam marka qiyaamuleylkiioo ewelba nebigana calayhi salaatu wasalaam lagu farad yeelay oo waajibba ahaa iyagiina saxaabadii waxay isku dayayeen saacadaha iyo xilliyada uu kacayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay iyaguna ay kacaan oo nebiga ay ku daysadaan sala allahu calayhi wasalam ilaahay marka wuu fududeeyo ilaahay wuxuu yidhi wallaahu ilaahay yuqadiru isagaa qadara alleyla waannahaara habeenkii iyo maalintii labadaba ilaahay isagaa qadara oo xisaabtooda la socda waxyaalaha ku kordhaya ilaa habeenkii mararka qaarna wuu ziyaadaa mararka qaarna wuu nusqaamaa habeenku marka siyaadada habeenka saacadihiisa ku dhacaysa iyo nusqaanta habeenka iyo maalinta saacadahooda ku dhacaya ilaaha og subxaanahu wa tacaala maxaa yeeley ilaahay ewalba isagaa abuuray habeenka iyo maalinta taqdiirkooda iyo qadarka ay la ekaanayaan xagga siyaadada iyo xagga naqsigana ilaahay uu ogsoon yahay xikmada marka ku jirta ilaahay inuu ogsoon yahay uuna qadaro habeenka iyo maalintu maxay tahay culammada mufasiriinta waxay leeyihin xikmada ku jirta waxay tahay saacadaha habeenka iyo maalinta saacadaha habeenkii maadaama qiyaamuleylka la sameeyo xilliga habeenkii saacadaha habeenka waxaa dhici kara mararka qaar inay dheeraadaan oy ziyaadaan marna waxaa dhici karta inay gaabtaan oo intii hore lagu ogaa ay ka yaraadaan marka qofku hadduu is yidhaaho mar walbaba cabirkii nisfuleyl qiyaamuleylkaaga ku bood nisfuleyl inaad taagnaato oo tahajudkii aad u taagnaato ama uu is yidhaaho huluhaan huluhaan oo habeenkii ka mid a ku cabir qiyaamkaaga uu is yidhaaho waxaa dhici karta dhowr daqiiqo inuu xoogaa ka yareeyo ilaa qofku waa bini aadam marka wujuubkii sidii cadadkii uu ahaa uma ilaalin kartaan maxaa yeelay habeenka ilaahaya subxaanahu wa tacaala xaqiiqadiisa la socda ilaahana xisaabi kara subxaanahu wa tacaala waxaa dhici karta adigoo isdheh huluhaan min alleyl yacni qiyaamuleylkaagii ka dhig oo ku soo beeg waxaa dhici karta fii bacdi daqaa'iq inaad hoos u dhacdo maadaama aadnaan cabirkaa keeni karin oo habeenku marna uu nusqaamayo marna uu siyaadayo maalintii sidaasoo kale calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu sha'niya lan tuxsuuhu damiirka waxaan u celinaynaa leylka habeenkaa saacadihiisa inaadnaan koobi karin ilaahay wuu ogyahay oo inaadnan koobi karin ilaahay wuu ogsoon yahay ulajeeddada maxay tahay yacni hulutaankii ama niskii ama huludkii cabirkiisii oo wax yacni nusqaana aansan ku dhicin ma keeni kartaan fii bacdi alaxwaal waxaa dhici karta inaad ka yaraysaan marka ilaahay wuxuu ogsoon yahay xisaabidda habeenkii inay idinku culus tahay oo usluubkaas iyo habkaas iyo micyaarkaa iyo qiyaaskaa lagu keeno calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu sha'niye lan tuxsuuhu habeenkii inaadnan koobi karin fataaba ilaahay wuu toobad aqbalay bimacnaa rajaca calaykum bitakfiif ilaahay wuu laabtay oo calaykum dushiinna wuxuu ugu soo laabtay bitakfiifi fududayn toobada hadda waxaa loola jeedaa bimacna arujuuci biاtakfiif waataysiir waa fududayn ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu ogaaday in adnaan habeenkii xisaabtii la rabay iyo cabirkii la rabay adnaan ku keeni karin ilaahay wuu laabtay oo calaykum dushiinna wuxuu ugu soo laabtay biاtakfiifi waataysiir inuu ilaahay idinka fududeeyey wujuubkii qiyaamuleylkii wujuubkii qiyaamuleylkii inuu ilaahay idinka fududeeyey wujuubkaas faqra'uu aqriya maa shaygii akhrista shaygaasoo tayasara fududaaday oo min alqur'aani qur'aankii ah intii idin fududaato qur'aan habeenkii akhrista intii idin fududaato qiyaamuleyl iyo ragcooyinana sameeya oo tukadaw marka faqra'uu maa tayasara min alqur'aan maadaama la ogsoon yahay qiyaamuleylka inta badan in qur'aanka lagu aqriyo oo qur-aankii lagu cibaadaysto qiyaamuleylkii dhexdiisana qur-aankii lagu aqrinayo ulajeedada faqra'uu maa tayasara min alqur'aan waa kinaayatun can اtakfiifi min qiyaami leyl waxaa looga kinaayoonaa fududayntii qiyaamuleylka wujuubkiisii la fududeeyey marka habeenkii intaad rabtaan oo saacadahaad rabtaan iyo wakhtigaad rabtaan qiyaamuleyl tukada qur-aanka intii idin fududaatana ku dhex aqriya qiyaamuleylkii wax waajib idinku ah ma jiraan oo yacni dhinaca qiyaamuleylkii iyo tahajudkii ah faqra'uu akhrista maa shaygii akhrista shaygaasoo tayasara fududaaday oo min alqur'aani qur'aankii ah qur-aankii intii idin fudud habeenkii akhriya intii idin fududoo qiyaamuleyl aad ka gaartaanna tukadow calima calimadanna waxaa ka bilaabanaya yacni macaadiir bini aadamka ku dhici karta oo ilaahay uu ogsoon yahay subxaanahu wa tacaala macaadiirtaasuu ilaahay noo sheegi calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu sha'niye sayakuunu minkum xaggiinna inay ka mid ahaan doonaan mardaa kuwa xanuunsanayo jiran oo haddii qiyaamuleylkii sidiisii hore waajibkii lagu socodsiin lahaa dadaa xanuunsanayo iyadoo qofkii xanuunsan haddii la yidhaha uluaan habeenkii sideed saaca waajibku waa inaad qiyaamuleil u taagnaato waana xanuunsan yahay qofkii waa culays wa aakharuuna kuwo kalena yadribuuna waa kuwo socdaalaya fil ardi dhulka dhexdiisa ku socdaalayo bidalabi risqi wa naxwi waxay la socdaalayaan irsaaqad inay raadsadaan iyo wixii la mid a marka qofkii isagoo musaafir ah oo socdaalba ku jira haddii la yidhaah sideed saac oo habe sideed saac oo xidhiir ah ayaa waajib kugu noqonaysa inaad qiyaamuleyl u taagnaato waa mashaqo ilaahay marka wuxuu leeyahay wuxuu ogaaday rabbi subxaanahu wa tacaala macaadiirtaas inaad leedihiin iyo cudurdaaradaas sidaas awgeedu ilaahay wujuubkii qiyaamuleylka uu idinkaga fududeeyey wa aakharuuna kuwo kalena yadribuuna waa kuwa socdaalaya fil ardi dhulka dhexdiisa ku socdaalaya yabtaquuna xaalay raadsanayaan min fadli illaah ilaahay fadligiisoo loola jeedo risqigii dad risqiga xalaasha ah oo ilaahay uu u qoray subxaanahu wa tacaala raadsanaya idinku jiro musaafiriin noqonayo wa aakharuuna kuwo kalena yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili illaah jidka ilaahay dhexdiisay ku dagaalamayaan oo waa dad mujaahidiina oo jihaadkaa iyaguna u socda jihaadkaa iyaguna ku dadaalaya qofkii oo mashaqadii jihaadka la ogyahay dagaalka saamaynta qofka awooddiisa uu ku yeelanayo la ogyahay oo maantii oo dhan hub ridaaya marna isagii lagu soo ridaayo haddii la yidhaaho sideed saacoo xidhiira taagnaaw haddana habeenkii waa mashaqo haddana mashaqo kale w marka maadaama macaadiirtaas saddexda ah saddex cudurdaaro ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala dad xanuunsan inay idinka mid noqon karaan dad musaafiriina inay idinka mid noqon karaan dad mujaahidiina inay idinka mid noqon karaan sidaas awgeed ilaahay wuxuu yidhi faqra'u ah iska akhrista maa shaygii shaygaasoo tayasara fududaaday oo minhu qur-aanka ka mid ah qur-aanka intaad ka gaari kartaan akhriya qiyaamuleylka intaad ka gaari kartaan tukada laakiin wujuubkii rabbiyaa idinka fududeeyey subxaanahu wa tacaala taasina waxayna tusinee fadliga ilaahay raxmadda ilaahay ludfiga ilaahay iyo siduu ilaahay addoommadiisa ugu dhimrinayo subxaanahu wa tacaala walidaalika culimmada fuqahada waxay isku khilaafaan maadaama aayaddani hadda ay tusinayso qiyaamuleylkii iyo tahajudkii waajibka ahaa in la nasakhay nasakhaas ma nasakh shaamila oo ma waxaa soo gelaya xataa nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wujuubkii qiyaamuleylka uu waajib ku ahaa xataa nebiga ma laga riday calayhi salaatu wasalaam oo rasuulka xataa sala allahu calayhi wasalam qiyaamuleylku ma sunnu ku ahaa fii xaqih sida ummadda kaleba looga fududeeyey miyaa nebigana looga fududeeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay nasakhani waa nasakh shaamil ah oo kulminaya xataa nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo nebiga xataa calayhi salaatu wasalaam qiyaamuleylkii waajibka ku ahaan jiray ilaahay wuu ka fududeeyey oo waxaa loo bedelay inuu sunno xataa uu ku ahaa nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyadoo laakiin haddana nebigeena calayhi salaatu wasalaam sunno uu ku ahaa ayuu haddana habeenna uusan baaji jirin habeenna ma uusan baajin jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam walidaalika umunaa caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha waxay leedahay nebigeena calayhi salaatu wasalaam iyadoo qiyaamuleylkiisii iyo tahajudkiisii ka sheekaynaysa kaana yaquumu sala allahu calayhi wasalam xataa tatafatara qadamaahu nebigu waa istaagi jiray habeenkii calayhi salaatu wasalaam ilaa labadiisa lugoodoo sharafta leh ay ka dildilaacaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam siduu u taagnaa maca annahu uu ogsoon yahay haddana rasuulku sala allahu calayhi wasalam in wujuubkiiba ilaahay uu ka fududeeyey uusan waajibba uusan ku ahay marka umuna caaisha waxay leedahay nabiga waxaan ku dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam maxaad isku kallif waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'akhar wax dembiyaba ilaahay kuuma yeeline maxaad sidaan xadkan iyo mustawahan intan la eg aada isugu kallifi markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray afalaa akuunu cabdan shakuuran haddii ilaahay intaasoo darajaa uu siiyey inaan ka shukriyo soo ma ah inaan ka shukriyo darajaadka ilaahay uu gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala wa aqiimu salaata salaaddii ooga maadaama qiyaamuleylkii laydinka fududeeyey wujuubkiisii salaada ooga salaadda maxaa loola jeedaa asalaata almafruuda salaaddii la farad yeelay ee waajibka ahayd taasi sidii u taagan tahay sidii ay waajib u tahay wa aqiimu salaata salaadii ooga wa aatu zakaata sakadiina bixiya waajibaadkii kale sidoodii u taagan yihiin wa aqridu llaaha ilaahayna amaahiya qardan amaahin amaahintaasoo xasanan ee wanaagsan sadaqaadkii sunnada ahaana bixiya oo ku dadaala oo qardiga xasanka waxaa loola jeedaa waa inaan sadaqadii la raacsiinin manni iyo riyaa manni iyo riyaa inaan sadaqadii la raacsiinin ayaa loola jeedaa yacni qofkii ilaahay dartiisa unbaad wax u siisay weji isaga kama rabtid weji isaga kama rabtid berrina ku manno sheegan maysidoo haddaad aragtid ma dhehaysid anigii maalin hebel dhibaatada kaa fujiyey ma dhehaysid qardiga xasanka saasay culimmada ay ku fasireen mufasiriintu wamaa shaygii shaygaasoo tuqadimuu aada hormarsataan lianfusikum nafafyaalkiin aada u hormarsataan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu shaygaas waad helaysaan cinda allaahi ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan huwa shaygaasi khayran xaaluu yahay mid khayr badan tajiduuhda haddaan icraabno bimacnaa asaaba waxbuu asiibay waxbuu helay khayran waan xaalaynaynaa markaas maxaa yaele hal mafcuulay qaadan mafcuulkiina damiirkaasay u qaadatay laakiin haddaan dhahno waa wajada oo yaqiiniye ah wajada oo yaqiiniya haddaan ku macnayno khayran waxaan ka dhigaynaa mafcuulkii labaad wamaa shaygii shaygaasoo tuqadimuu aada hormarsataan lianfusikum nafafyaalkiina aada u hormarsataan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu shaygaas waad ogaanaysaan cinda allaahi ilaahay agtiisa huwa shaygaasi khayran inuu yahay mid khayr badan wa acdama inuu yahay mid weynin badan ajran min ajrin xagga ajirkana ku weynin badan waa ilaahay karamkiisa iyo waxay ka mid tahay fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala deeqsinimada ilahay waxaa ka mid a ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wax walboo khayr ah ood ilaahay hortiisa aad geysataan waxaad ogaan doontaan qiyaamaha markii aad tagtaan ama qabrigiinna aad gashaan wax ka khayr badan ka weyni badan ka fara badan ayaa ilahay idinkugu bedelaa subxaanahu wa tacaala wastakfiru llaha ilaahay dembi dhaafs weydiista maxaa yeelay in allaha ilaahay gafuurun alla dhaafid badan way raxiimun ee naxariis badan suuratu lmudathir haadihi tani suuratu lmudathir waa suuradda la yidhaaho suuratu lmudathir waxay ka mid tahay suuradaha makiga ah ee ku soo degay magaalada maka almukarama xilligii uu joogay nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh qadaayaadka iyo masaa'ilka suuraddu ay ka hadli doonto waxaa ka mid a dhammaystirkii qisadii weliid ibnu lmugiira waa yacni khaalid ibnu lweliid aabbihiisaa loola jeeda khaalid ibnu weliid waa sayfu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa saxaabigii nabigeenu uu jeclaa sala allahu calayhi wasalam laakiin aabbihiisaa gaal ahayoo gaalnimadana ku dhintay weliid ibnu lmugiira marka qaybo ka mid a qisadii iyo ka hor imaadkii uu sameeyey weliid ibnu lmugiira nabigeena uu ka hor yimid sala allahu calayhi wasalam xaqii iyo qur'aankii loo soo dhiibay nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka hor yimid iyo waxyaalaha uu ugu hanjabay qof walba raadkiisa raacda weliid ibnu lmugiira ayaa suuraddu ay ka hadli doontaa waxaa kaloo suuraddu ay ka hadli doontaa ciddatu khasanati nnaar oo suurad ka hadashayba aysan jirin ilaa suuraddan maahan yacni malaa'igta maamulaysa naarta jahannama walciyaadu billaah cadadka iyo tirada ay la eg tahay halkan suurad bisuu ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo suuraddu ay ka hadli doontaa nadaamaadka iyo xasaraadka iyo qoomamooyinka u iman doona dadka ahlu naarka qaybo ka mid uu ilaahay noogu sheegi doonaa subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuhaa nabiganow nebigaasoo almuddasiru ay isduuduubayow qum istaag oo faandir ay faandir innaasa mafcuulkiyaa laga xadfay faandir innaasa dadkana u dig waa macnihii hore aan ugu soo qaadannay yaa ayuha almuzammilu macnihii aanu ku soo qaadannay oo kale wey yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh fii bidaayati alwaxyi waxyigu markuu ku cusbaa oo bilow uu ku ahaa markuu jibriil uu arkay nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa gashay cabsi guriguu dib ugu soo laabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi zammiluunii zammiluunii iduuduubuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhi yaa ayuhaa nabiganow nabigaasoo almuddasiru ee isduuduubayow qum istaagoo diinta u istaag faandir faandir innaasa dadkana u dig oo dadkani waxa ay ku sugan yihiin gaalnimada munaafiqnimada akhlaaqda xuxunoo ay ku dhex jiraan uga dig cadaabka ilaahay oo ku soo fool leh haddaysan waddadan ka leexan xunna u sheegow wa rabbaka rabbigaana fakabbir weyne rabbigaana weyne oo cadamada ilaahay iyo jalaalada ilaahay qalbigaaga ha ku weynaatow yacni waxaa loola jeedaa zid fii takbiiri rabbika rabbigaa i walba waad weynayn jirtaye sii ziyaadiyaa loola jeeda afcaashan soo socota oo dhan waa amrun biziyaadati haadihi alafcaali alaatiya afcaasha iman doonta oo dhan ziyaadi un baa loola jeedaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam wa rabbaka rabbigaana fakabbir weyne ee zid bimacnaa ay zid fii takbiirika lirabbika weynaynta rabbigaa aada weynayn jirtay sii ziyaadi weeyo cadamada ilaahay iyo heybada ilaahay qalbigaaga ha ku weynaato wa hiyaabaka dharkaagana fatahhir bahir bimacnaa nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dharkiisu weligiisba daahira iska ahaayana waxaa loola jeedaa zid fii tadhiirika lihiyaabika dahaaradaadii sii ziyaadi afcaashan dhan waxaa loola jeedaa bimacnaa ziyaada warujza qurunkana waxa qurunka ah ee baaska ahna fahjur ka haajir nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam rujsigaas waxaa lagu fasiraa jamiicu lbaatil wax walba oo baatila waa lagu fasiraa waxaa kaloo mufasiriintu ay ku fasiraan khusuusan asnaamta asnaamtana waa lagu fasiraa afcaashan oo dhanna sida horeba aanu sheegnay waxaa laga dalbanaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ziyaadada warujza qurunka oo dhanna fahjur ka haajir bimacnaa zid fii hijratika can ilbaatil ee walba baadilka waad ka haajiri jirtaye haddana sii kordhi oo sii siyaadi ayaa loola jeeda walaa tamnun hamana sheeganin walaa tamnun hamana sheeganin oo ha galladaysanin tastakhiru xaal badin aad dalbanayso badin aad dalbanaysid walaa tamnun ha galladaysanin oo hamana sheeganin tastakhiru xaal badi aad dalbanaysid nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam macaani fara badana aayaddan lagu fasiraa macaanida culimmadu ay ku fasiraan waxaa ka mid ah nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maadaama makaanadiisa iyo mansiladiisu ay weyn tahay oo ilaahay agtiisa ay ku weyn tahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxaa la amray nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa laga nahiyey inuu qof intuu wax siiyo hadiye iyo wax la mid a haddana uu qalbiga gashado qofkaasi inay ugu soo jawaabto wax intii ka badan inay nabiga soo siiso sala allahu calayh wasalam taa qalbiga ha ku qabaninaa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama maqaamkaagu uu weyn yahay waxyaalaha noocaas oo kale ah maqaamkaagu wuu ka sarreeyaa waxyaalaha noocaas oo kalea maqaamkaagu wuu ka sarreeyaa sidaas awgeed markaad qof wax siinaysid qofkaas qalbiga ha gashanin inaad berri ku manno sheegatidoo wax ka badan inuu ku siiyo aad qalbiga gashatid wax ka badan waxaad siinayso inuu ku siiyo aad qalbiga gashatid taasina waxay ka mid tahay khusuusiyaadka nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi amaa ummadda kale waxaa u bannaan qofku waxaa la yidhaha hadiya biciwad alhadiya bialab alciwad aa layidhaha xagga fiqiga hadiya bialab alciwad way bannaanta oo dadka kale way u bannaan tahay laakiin nabigeenna uma bannaanayn sala allahu calayhi wasalam oo adiga waxaa kuu bannaan qofkii macawis oo kale inaad u hadiyeysid ciwad hadiyadaa macawista aad u hadiyeysid wax ka badanna aad ka dalbanaysid qofkii waa hadiya bisuurati albeyc hadiya bisuurati albeyc waa hadiyo muuqaal beec leh hadiyo muuqaal beec leh wey laakiin nabigeenna sala allahu calayhi wasalam maadaama makaanadiisa iyo darajadiisu ay weyn tahay waa loo diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam walaa tamnun ha galladaysanin nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam tastakhiru xaal aad badin dalbanaysid badin aad dalbanaysid walirabbika rabbigaa dartiisna laantaa waxaan icraabaynaa tacliiliya walirabbika liajli rabbika rabbigaa dartiisna fasbir isaga sabar oo maadaama lagu amray dadkii inaad diinta aad gaarsiisid inaad waxyaalaha ay ku sugan yihiin oo baadilka aada uga digtid lagu amray dhibaataa ku soo wajahaysa dadkii xaggoodii waxbaa kaaga soo wajahaya ku sabar fa idaa wakhtigii nuqira la afuufo fi nnaaquuri boonka markii la afuufo waa annafkhatu thaaniya afuufidda labaad fadaalika wakhtigaasi yowmaidin maalintaas yowmun yoomu yoomkaasoo casiirun culus calalkaafiriina gaalada dushooda ku culus hayru yasiirin mid fudud kayrkiisu waa maalin howlkiisa iyo fadaacadiisa iyo shiddadiisu ay aada u daran tahay khusuusan gaalada ay aada ugu sii daran tahay iyo qof walba oo ilaahay ku caasiya subxaanahu wa tacaala maalintaas waxaa farxaya uun oo raynrayn iyo farxad ay u soo hooyaneen qofkii muuminka ahaa ee mudiica ahaa ee ilaahay daacadiisa badiyey bes inta kale maalintaas waxay u tahay maalin naxdin leh waxay u tahay yowm aswad ah maalin madow oo ay ka qoomamaynayaan oo ay ka shallaayayaan oo dhibaatadeeda ay ka naxaayaan darnii iga tag nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam waman duulna ka tag duulkaasoo khalaqtu aan abuuray waxiidan keligiis xaal uu yahay aan abuuray waxiidan waxaan ka xaalaynay mafcuulka ka xadfan ficilkan uu ku camalfalayo khalaqtu oo asalku wuxuu ahaa khalaqtuhu waxiidan marka mafcuulu bihigaa meesha ka xadfan ayaan waxiidan ka xaalaynay darnii iga tag nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam waman duulna ka tag duulkaasoo khalaqtu ay khalaqtuhu duulkaa aan abuuray waxiidan keligiis xaal uu yahay aan abuuray keligiis xaal uu yahay maxaa loola jeedaa qisadii waxaa noo bilaabanaysa ninkii gaalka ahaa ee weliid ibnu lmuqiira oo caniidka ahaayoo madax adkaa dhibaatooyin fara badanna nabigeenna marsiiyey sala allahu calayhi wasalam ninkaa qisadiisa ilaahay noo bilaaba ilaahay wuxuu leeyahay ninkaas isagoo keligiisa aan abuuray dhexdeenna ka bax nebiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam anigaa cuquubadiisa yacni sidaan uga aargudanaayo iyo sidaan u cadaabaayo anigaa aqaanuu ilaahay leeya subxaanahu wa tacaala marka waxiidanta markaan ka xaalayno mafcuulka maxduufka ah macnaha noo soo baxaya markaa muxuu noqon ninkaas gaalka ah waxaan abuuray isagoo munfarid can ilahli waalwaladi waalmaali waaljaah adduunka markuu soo gelaayey owlaad ma lahayn maal ma lahayn wejiga iyo jaaha gaalada dhexdooda uu ku leeyahana ma lahayn hadda marka wuxuu ku kibray nicamkii aan ku shubay owlaad fara badanuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala maal fara badanuu ilaahay ugu deeqay weji iyo jaahuu dadka mujrimiinta dhexdooda ku lahaa muuminiinta dhexdooda weji kuma lahayn laakiin dadka mujrimiinta ah ee gaalada ah dhexdoodana wejiyuu ku lahaa marka ulajeedadu maxay tahay waman khalaqtu waxiidan can ilahli waalwaladi waalmaali waaljaah isagoo qaawanuu adduunka soo galay isagoo qaawan uu adduunka soo galay ilaaha nicamkiisa ku shubay markii la doonayo nicamkan inuu ka shukriyo oo ilaahay uu caabudo ilaahayuu caniid ku noqday subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo bannaan waxiidan inaan ka xaalayno faacilka ficilkan uu wato khalaqtu ta'daas ta'daas inaan ka xaalayno darnii waman khalaqtu ruuxii aan abuuray waxiidan keligay xaal aan ahay aan abuuray anigoo keligaiyahoo cid mushaaraka igula ahayd aysan jirinin oo wajacaltu lahu shakhsigaas maalan maal aan u yeelay maalkaasoo mamduudan la taagay maal dheer oo fidsan oo fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu nicmeeyey wa baniina wiilalna aan u yeelay wiilashaasoo shuhuudan maxaafisha la xaadira meelaha carabtu ay isugu tagaan goobaha ay isugu tagaan wiilal la xaadira toban wiiluu dhalay toban wiil ayuu ninkaasi dhalay marka wuxuu samayn jiray khamsatun can yamiinihi wa khamsatun can shimaalihi shan wiilna wuxuu dhihi jiray dhinaca midigta iga socda shanna wuxuu dhihi jiray dhinaca bidixda iga socda markaasuu isagoo hay-a mutabakhtira u soconayo oo kibraaya ayuu maxaafisha la soo xaadiri jiray tobankiisaas wiil iyadoo shanno dhinaca ay ka socdaan midigta shanno dhinaca bidixda ay ka socdaan oo maxaafisha iyo amaakinta ijtimaaca uu la iman jiray ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu xasuusinaa nicmooyinkaa in ilaahay intuu siiyey allihii siiyey uu haddana caniid ku noqday oo ku gaaloobay wa baniina aan u yeelay wiilashaasoo shuhuudan maxaafisha la xaadira oo wamahatu aan u goglay lahu isaga tamhiidan goglid fi nicami nicmooyinka aan u goglay sidii firaashaa loo loogu firaashay nicamka hadday tahay maal ahal owlaad jaah uu mujrimiinta dhexdooda uu ku lahaa uma markaa kabacdi yadmacu wuxuu sii hunguriyeynaa an asiida inaan u sii siyaadiyo isagoo igu kufrinaaya oo ilaahay ka hor yimid oo nabigii ku kufriyey sala allahu calayhi wasalam ayuu haddana wuxuu hunguri ugu sii jiraa nicamka in loo sii kordhiyo oo loo sii siyaadiyo kallaa ka aaluy waa kelimatu zajri waaradci waa kelimo canaanow innahu ninkan kaafirka ah ee gaalka ah kaana wuxuu ahaaday liaayaatinaa aayadaheenna caniidan mid ku madax adag oo macanga ku ah aayadaha oon laga dhaadhacsiin karin aayadaha ilaahay oo aysan gelaynin ayuu ahaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala sa urhiquhu waxaan ku kallifi doonaa gaalkaas sacuudan cadaab kor u sii ziyaada cadaab kor u sii ziyaada ayaan ku kallifi doonaa oo laxdo walba iyo ilbiriqsi walba cadaabka in laga fududeeyo iska daaye cadaabku waa kusii ziyaadi cadaabku waa kusii ziyaadi waa macno macno labaadna wuu jiraaho mufasiriinta qaarkood ay ku fasiraanoo sa urhiquhu waxaan ku kallifi doonaa sacuudan koritaan koritaan inuu koro yacni jabal oo isaguna naarta ka samaysan oo naarta gudaheedana ku yaalla ayaa la leeyahay kor koraa la leeyahay waa yacni waa lagu mashaqaynaa waa lagu dhibaahoo waa ku khasban yahay inuu koro jabalkaasuu koraa haddana waa ka soo daadegi waa koraa haddana waa ka soo daadegi maantoo dhan waa cuquubo haddana dheeraad oo ziyaado ah jabalkaasna waa lagu fasiraa innahu ninkan caniidka ah ee gaalka ah weliid fakara wuu fekeray wa qadara wuu qorsheeyey wuxuu isu geeyey maskaxdiisii wuxuu qorsheeyey qorshe uu ku dhaleecayn lahaa qur'aanka kariimka ah yacni hadalkan asalkiisa iyo asaaskiisii hore wuxuu ahaa ninkan weliid ibnu lmuqiira nin fasaaxo badan u ahaa nin gaalada dhexdooda weji iyo magac kulena wuu lahaa weliid ibnulmuqiira marka qur'aankuu ka dhegaystay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nabigeennu qur'aan akhrinaya sala allahu calayhi wasalam ayuu goobta yimid uu qur-aankii u dheg raariciyey qur-aankiiyaa qalbigiisa ku dhacay oo qalbiga ka taabtay oo saameeyey markaasuu qur-aankii wuxuu ugu dhaqaaqay ammaan inuu qur-aankii ammaano oo uu yidhaaho inna lahu la xalaawa wa inna lahu la talaawa wa inna aclaahu la muhmir wa inna asfalahu la muqdiq wa innahu la yacluu wamaa yuclaa calayh nin fasaaxo badanna wuu ahaa wuxuu yidhi inna lahu la xalaawa wa inna lahu la talaawa wa inna aclaahu la muhmir wa inna asfalahu la muqdiq wa innahu yacluu walaa yuclaa calayh qur-aankan waa macaan badan yahay yuu yidhi waxaad moodaahuu yidhi sida uu yacni naftu ay u jeclaanayso meel doogahoo aarana adigoo ku dhex jira oo kale oo macaansanaya qur'aankii wa innahu la yacluu walaa yuclaa calayh qur'aankuna wuxuu yidhi asagaa saro mari doona waan u jeedaa siduu u socday habku u socdee adduunka asagaa ku saro mari doona waxa dhan oo baadilkaa isagaa burburi doona walaa yuclaa calayhi mana laga saro mari doono isaga baadilka isagaa burburin doona hadalkaasuu ku ammaanay qur'aankii ammaantii marka waxay isgaarsiiyeen nimankii gaaladii reer quraysh waxay yidhaaheen ninkii waa leexday weliid ibnulmugiira qur-aankiiu maanta ammaanoo wuu leexday oo nabigu raacay sala allahu calayhi wasalam ninkii abujahal gaalkaasaa marka wuxuu ku yidhi gaaladii kale anaa idinka kaafinayo ninkaa u tegaayo waddadii ku soo celinaayo waddadeennii anaa ku soo celinayo idinka kaafinayo suga abujahalaa u tegey weliid ibnulmugiira markaasuu wuxuu ku yidhi waa nin wuxuu ahaa aad shayddaannimada ugu fogaaday abujahal iyo kufriga iyo cinaadka wuxuu yidhi waxaan maqlay oo isoo gaaray in xoogaa waxyaalaha uu haysto adduunyada ah nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam inaad xoogaa ka dalbatay ood istiri bal diintiisa ku biir si xoogaa maala aad uga hesho saas ay soo gaartay maxaa ka jira arrintaas wuxuu rabaa tahmiish inuu ku sameeyo oo yidhaha waxaaba lagugu tuhmay miya inaadba hadda yacni maal dartiisba aad qur-aanka u ammaantay markaasuu yidhi war carabta ninka ugu hantida badan inaan ahay waad ogsoon tahay saas maxaad ii leedahay qur-aanka anugu ma aanan rumayn uu yidhi qur-aanka ma aanan rumaynin markaasuu wuxuu yidhi haddaadan rumaynin kelimo carabtoo dhan ay wada maqasho oo taariikhi ah qur-aanka ku caayuu yidhi hadda kelimo caraboo dhan ay maqasho adigana kaa dhaqda waxyaalaha tuhmada ah ee dadku ay kaa faafinayaan waa inaad hadda qur-aanka ka tiraaho aflagaada ah markaas weye markuu qorshaha degaayuu fekeraya maxaad sheegtaa u leeyi qur-aankiina waa la macaanaaday xaqiiqadii wuu arkay hante qur-aanka sidaasa inuu haddana cay u bedelo way ku cuslaatay markan wey markuu qorshaha degaayo marka oo ilahay nooga sheekaynayo subxaanahu wa tacaala innahu gaalkii fakara wuu fekeray waqadara waxbuu qorsheeyey see yeelaahu yidhi maxaan sheegaa maxaan sheegaa faqutila lacnad ha lagu dile kayfa sidee buu qadara wax u qorsheeyey waa yaad yacni lacnad alla ha ku dile see wax u qorsheeyey w qorshe fool xun oo dadkii uu ka gadi karo uu la yimid w dadka maangaabka ah oo qalbigoodu yacni amraad ulquluub ay ka buuxdo qorshe uu ka iibin karuu la yimid markuu fekeray uma markaa kabacdi qutila lacnad ha lagu dile kayfa sidee buu qadara wax u qorsheeyey waa yaaq waa ta'kiid hadalkii horaa lagu sii adkayna uma markaa kabacdi nadara wuxuu fiiriyey fii maa yaqdaxu bihi alqur'aan wixii qur'aanka uu ku cambaaraynahayo haddana fiiriyey maxaad ku sheegtaa yidhi qur-aanka uma markaa kabacdi cabasa wuu weji kaduuday wa basara wuuna sii siyaadiyey weji kaduudkii wejiguu kaduuday oo wuxuu iska raadinaa qorshe culus oo dhaleecayn qur'aanka uu ku tuura ah ka hay-ati almutafakir wa hay-ati almutacajib sida qaabka uu u yaallo qofka fikiraaya ama qofka wax la yaab laho ay ku dhaceen uu wejigiisa u kadoodo uu wejigiisa u kadooday uma cabasa wuu weji kadooday wa basara wuu sii ziyaadiyey weji kadoodkii uma markaa kabacdi adbara xaqii iyo iimaankii iyo daacadiiuu ka sii jeestay wastakbara wuu isweynaysiiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi gaalkii in haadaa maa haadaa qur'aankani ma aha ilaa sixrun sixir maahane sixirkaasoo yu'haru la soo guuriyo oo ummado hore laga soo guurinayo in haadaa qur'aankani ma aha ilaa qowlu lbashari bini aadam hadalkiis maahane waa kan wuxuu fikirayo qorshaynaya intaanay noqdeen wuxuu qorshaynayey intaanay noqdeen xasiiladiisii iyo maxsuulkii ka soo xasilay maskaxdiisii waxaanay noqdeen wuxuu yidhi qur-aanku waa sixir oo waxa aniga nafteyda maalin dhoweed uu ii saameynayey oo qur-aanka aan u ammaanay waa sixir qofkii dhegaysata bisow waa iska raacay qur-aanka ee ma aha saamayntu saamayn qur-aanku inuu xaq yahay inuu xaqa ilaahay ka yimid inuu wato yacni xikam iyo majaadiib ku soo jiidanaysa inuu wato rabbaaniya ma ahana waa sixir qofkii lagu arkriyaba horuu iska raacay qur-aanka waa rumayna in haadaa maa haadaa wuxuu yidhi gaalkii ma aha qur'aankani ilaa sixrun maahane sixirkaasoo yu'haru la soo guurinayo dad kale laga soo guuriyo in haadaa maa haadaa qur'aankani ma aha ilaa qowlu lbashari bini aadam hadalkiis maahane wax ilaahay xaggiisa ka yimid maahane waa wax bini aadam isku dibriday waana hadallo sixir ah ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ninkii gaalkaa markuu sidaas qur-aanka u dhaleeceeyey sa usliihi waxaan gelin doonaa saqara naarta saqare la yidhaahaan gelin doonaa ninkaas wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa saqaru saqaro waxay tahay maxaad ka og tahay naarta saqaro waxay tahay laa tubqii ma baaqi yeesho oo wax ma hambaysow laf iyo seed iyo maqaar iyo hilib iyo dheecaan qofka kuma reebto kulli waa isu martaa xanuunkeedu xanuunkeedu wuu kala gaaraa jirkoo dhan walaa tadaru mana ka tagto xibin xibnaha bini aadamka ka mid ah ama jirka bini aadamka cunsur iyo maaddo ku dhex jira jirka bini aadamka xanuunkeedu waa gaaraa waana saameeya saqara lawaaxatun mid muuqasho badan weeye lilbashari bini aadamka aada ugu muuqata dadka mujrimiinta ah lawaaxa waxaan icraabnay waa facaal oo mubaalaqa ah facaal oo mu'anas laga dhigay oo mubaalaqa ah ficilkiisuna wuxuu ahaa laaxa bimacnaa dahara laaxa wuu daahiray yaluuxu wuu daahiri fa huwa laa'ixun lawaaxuu noqonaa marka mubaalaqihiisu lawaax mu'anaskiisuna lawaaxatun marka waxaan ku fasirnay lawaaxatun mid muuqasho badan saqara lilbashari basharka marka wuxuu noqonaa waa min dikri alcaami wa iraadati alkhaas basharka waa dadka mujrimiinta ahlu naarka ah ay aada ugu muuqataahoo waxa weeye muuqashadeedaaba laga naxaawo macno kalena wuu jiraahoo lawaaxa waa mid gubid badan bimacnaa kahiirat اlxarq gubiddeedaa badan lilbashari korka ay gubayso basharka markaan waxaan ka macnaynay korka oo waxaan ka dhignay ismu jinsi jamaca jamcu basharatin basharatin bashar lagu jamciyey bashar lagu jamciyey lawaaxatun mid gubid badan weeye lilbashari basharka korka bini aadamka aada u gubta ama lawaaxatun bimacnaa cadaasha oomiye uwey saqaro waa oomiye mid oomisa lilbashari bini aadamka aada u oomisa oo qofkii gala naarta iyo kulaylka waxaa ziyaado u ah cuquubo kaloo dheeraad oo oon in lagu sallido oon in lagu sallido oo ereyga ficilka laaxa ayaa luqa ahaan wuxuu ku yimaadaa bimacnaa cadisha waa oomay bimacnaa dahara wa bimacnaa cadisha wuu oomay lawaaxatun oomiso w oomiso way haraadisaa way oomisaa lilbashari bini aadamka way oomisaa oo yacni cuquubada si loogu siyaadiyo qofkaa galay saqara oonaa lagu ridaa oo wax xamili kara aysan jirin ayaa lagu soo ridaawo calayhaa naartaas dusheeda saqara waxaa ah tiscata cashara sagaal iyo toban malag ayaa ilaahay u tala saartay subxaanahu wa tacaala oo ka shaqaynaya naartaas sagaal iyo toban malag markii aayaddan ay soo degtay calayhaa tiscata cashar aayaddan markay soo degtay abijahala wuxuu yidhi aniga waxaan idinka kaafinuu yidhi toban iyo dhowr maadaama la yidhi sagaal iyo toban keliyaha naartii dhammeedba wuxuu yidhi caalamkaasoo dhan suurtagal ma tahay sagaal iyo toban malag inay celceliyaan ilaa nebi aadam wixii dhimanayay laga soo bilaabo cahdigaas ilaa yowmina haada ilaa qiyaami saaca wixii ahlu naaroo dhimanayay sagaal iyo toban miyaa celcelin karuu yidhi sagaal iyo toban miyaa maamuli kara oo celcelin kara intaasoo ciiddaa ka badanoo khalaa'iqa oo naartii lagu shubaayo marka wuxuu yidhi anigaaba toban iyo dhowr idinkaga filanuu yidhi ee laba ama saddex ma ku fillaan weyseenuu yidhi malaa'igta ka mida laba ama saddex ka mida ma ku fillaan weyseenuu yidhi dhowr iyo toban keligayaaba ku filanuu yidhi celinaya marka waxaa weeye shareecada islaamka qaybo fara badan ee ka mida waxaa weeye waa tacabudi tacabudi qaybo badan oo ka mida shareecada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qismi waxaa weeye waa macquulu lmacnaa qismina waa tacabudi macquulu lmacnaa iyo tacabudi yacni macquulu lmacnaa ulajeedada waxaa weeye qaybo markii sharciga uu kuu sheego ulajeedada ka dambaysa ee macnaha ka dambeeya waad fahmi kartaa oo caqligaaga uu la socan karaa qaybna waxaa la yidhaha waa tacabudiyo caqligaagaba way ka sarraysaa cabirka caqligaaga waa cabir ka sarreeya haddaad isku daydo inaad fahamto adiga unbaa ku jahwareeraya ma fahmi kartid marka ilaahay subxaanahu wa tacaala cadadka sagaal iyo toban malag yacni laga dhigay waa wax tacabudi ah gaalo badanna way ku fidnoobeenoo waxay yidhaaheen war walba labaatan maxaa loo dhihi waayo cadadkan sagaal iyo tobanka hal xaba uu ka dhiman yahay maxaa loola jeedaa sharcigu shayga uu kuugu sheego waa inaad u qaadatid haddii macquululmacnaa shaygu uu noqon waayo oo adiga caqligaagu uu gaari waayo waa inaad u qaadatid tacabudi addoon ilaahay aan ahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay ii sheego rasuulkuna ii sheego sala allahu calayhi wasalam facla ra'si walcayn inaad tiraahid bis ilaahay wuxuu yidhi wamaa jacalnaa kama aanaan yeelin asxaaba naari naarta asxaabteeda ilaa malaa'ikatan malaa'ig maahan malaa'igtaasaan u wakiilan wamaa jacalnaa ciddatahum tiradoodana kama aanaan yeelin ilaa fitnatan jarribid maahane liladiina kuwii imtixaan laga qaadayo la jarribaayo kafaruu gaaloobay inta qalbigoodu uu jiran yahay oo gaalada iyo mujrimiinta ayaan waxaan rabnaa cadadka sagaal iyo tobanka lagu soo koobay imtixaan in looga qaado waa jarribaad cadadka ilaah buu noo sheegaya jarribaad qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala aan rumaysnayn wuxuu leeyahay sagaal iyo toban maxaa loogu koobo tiro isla eg maxaa loo dhammaystiri waayey oo labaatan looga dhigi waayo marka ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacala waxaan sagaal iyo toban uga dhignaba dadkan ku kala fiirinaynaa bal qofka ilaahay u hoggaansama oo yidhaha wixii ilaahay aniga ii sheega fa cala ra'si walcayn iyo midkay caqligiisa ku cabiraan kala raadinaya wamaa jacalnaa kama aanaan yeelin ciddatahum tiradooda ilaa fitnatan jarribid maahan liladiina kuwii aan jarribayno kafaruu gaaloobay maxaan tiradooda sidaas uga dhignay sagaal iyo tobanka ah waxaan uga yeelnay liyastayqina aladiina kuwii inay yaqiinsadaan uutul kitaaba kitaabka la siiyey wayasdaada aladiina kuwiina ay siyaadsadaan aamanuu rumeeyey iimaanan iimaan ay sii kororsadaan iyaguna maxaa yeelay yacni cadadkan sagaal iyo tobanka laga dhigay malaa'igta naarta ka shaqaynaysa ee ilaahay u wakiishay subxaanahu wa tacaala kutubtii horeoo samaawiga ahayd oo dhan cadadkaas uu ku qoraa naarta malaa'igta loo wakiishay inay sagaal iyo toban yihiin jamiicu lkutubi samaawiya oo dhanaa lagu qoray kuwii marka ahlulkitaabka ahaa oo iwal kutubtii hore la siiyey towrad iyo injiil la siiyey markay aayaddan dul istaagaan calayha tiscata cashar maxaa u siyaadaya yaqiin waxay leeyiin alle kutubtii horena sidaa lagu sheegay kutubtii horena siday qoraysay kutubtii horena siday qoraysay yaqiina marka ay ka kororsanayaan wayasdaada aladiina aamanuu iimaanan kuwii mu'miniinta ahaana iimaana iyagana uga sii kordhaya maxaa yeele dadkan dhan waxay ogaanayaan ahlulkitaab iyo mu'miniintii in lagu sheegay cadatan kutubtii hore samaawiga ahay walaa yartaaba aladiina kuwiina si aysan u shakinin uutulkitaaba kitaabka la siiyey walmu'minuuna mu'miniinta iyaguna aysan u shakinin maxaa yeele haddii kutubtii hore wixii lagu qoray cadadka iyo kan cadadka qur-aanku uu sheegayo ay iskhilaafi lahaayeen shakiya iman lahaa marka si yaqiinta loo raadiyo dadka mu'miniinta iimaankooda uu u siyaadiyo ayaanan wax isbedelaba aanan ku samaynoo jamiicu lkutub asamaawiya ayay waxay isku waafaqeen cadadkaas tiradaas gu- isku isku waafaqeen iyo waliyaquula aladiina kuwiina inay yidhaahaan ayaan cadadka sagaal iyo toban uga dhignay fii quluubihim quluubtooda maradun jiradu ay ku suganta dadka qalbiga ka jiran oo maradulkufri waannifaaq uu qalbiga uga jiro kuwaasi si ay u yidhaahaan walkaafiruuna gaaladii kalena ay u yidhaahaan maa maxaybuu daa ay ladii kii uu yahay araada allaahu ilaahay uu ula jeedo bihaadaa kan uu ula jeedo oo maalan min mahalin tusaale ah sagaal iyo tobankan muxuu ilaahay ula jeedaa waa qiso cajiib leh inay iyaguna sidaas ugu fidnoobaan kuwa qalbiga ka jirna ay ku fidnoobaan war maxaa loola jeedaa sagaal iyo toban sagaal iyo toban muxuu ilaahay ula jeedaa ma ilaahay cadadka marka waxaa weeye maadaama eh, marad ulquluub ay qabaan waxay keenayaan alictiraad cala allah ilahay inay ictiraadaanba subxaanahu wa tacaala oo xaqii uu soo dejiyey ilaahay ay uga hor yimaadaan subxaanahu wa tacaala kadaalika sidaas ayaa yudilu llaahu ilaahay u lumiyaa man qofkii qofkaasoo yashaa uu doonayo wayahdi manna qofna uu hanuuniyaa qofkaasoo yashaa uu doonayo qofkuu doonayana ilaahay saasuu u lumiyaahoo maradulquluub yaa lagu sallidaya kufri iyo nifaaq markaasuuba ilaahay ictiraadaaba subxaanahu wa tacaala qofkii hanuun uu la doonana sidaasuu ilaahay u hanuuniyaa wamaa yaclamu ma oga junuuda rabbika rabbigaa ciidamadiisa ilaa huwa isaga maahane rabbi subxaanahu wa tacaala yacni sagaal iyo tobankan waxaa looga dhigay ma aha in ilaahay ciidan waayey inta ilaahay junuuddiisa ah lama qiyaasi karo wax xisaabi karana ma jiraan wamaa yaclamu ma oga junuuda rabbika rabbigaa ciidamadiisa ilaa huwa isaga unbaa og rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa sagaal iyo tobanka looga dhigay waa xigmooyinkii ilaahay noo soo sheegay subxaanahu wa tacaala wamaa hiya naartaasi ma aha ilaa dikraa waanin maahane lilbashari bini aadamka la waaninayo naartaas waxaan uga sheekaynayno oo qisadeeda looga sheegayo waxa weeye in lagu waano qaato ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala oo cabsi dadka quluubtooda ay gasho macaasida iyo dunuubta ay iska ilaaliyaan kallaa ka aal waalqamari dayixii ayaan ku dhaartaahuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala walleyli habeenkiina waan ku dhaartaahe id wakhtigii adbara uu sii jeesto habeenku oo uu wakhtigiisi intuu dhammaado maalintu ay iman rabto ayaan ku dhaartaahe wasubxi subxii ayaan ku dhaartaahe idaa wakhtigii asfara uu iftiimo subaxu markuu iftiimana waan ku dhaartaahe innahaa naartaasi la ixda alkubari musiibooyinka waaweyn middooda laga tilmaamo wey oo farta lagu fiiqo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxyaalahaas koonkaa oon abuuray ayaan ku dhaartaa ee naartan musiibooyinka waaweyn middood wey ereyga axad iyo ixdaa waa mudakar iyo waxay kale yihiin mu'anas markii mudaaf iyaga laga dhigo erey kalena mudaaf ilayhi looga dhigo waxay tusiyaan yacni miise gaara qo- shaygaasi inuu ka soocan yahay waxyaalaha kale maalan carabtu waxay yidhaahaan haadaa la axad الrijaal haadaa axad الrijaal haadaa axad الrijaal ragga mid ka mida wey dee ragga mid ka mida macnaha ka soo dhalanaya maxay tahay ragga mid ka mida inuu yahay waa la ogsoon yahay laakiin maxaa loola jeedaa ereyga axad iyo ixdaa haddii mudaaf laga dhigo shay kale mudaaf ilayhi lala xidhiiriyo waxaa loola jeedaa yacni mudaafu ilayhigaas iyo shayga lala xidhiiriyey wax gooni loo tilmaamo ama wanaag lagu tilmaamo ama shar iyo musiibo lagu tilmaamo inuu yahay shaygaas haddii lagu yidhaaho fulaanun axad الrijaal ragga mid ka mid wa hadii lagu yidhaho macnuhu waxa weeye waa nin gooni uga soocan ragga oo shajaaca ama karam ama juud fadaa'il gooniya iyo masaayaad gooniya iskale wey aayaddanna sidii oo kale weeyo innahaa naartaasi la ixda alkubari musiibooyinka waaweyn middooda farta lagu taago oo ka soocanba wey ulajeeddadu saasay noqonay musiibooyinka waaweyn ee bini aadamka ku wajahan waa middeeda kaliyahoo laga tilmaamo acaadana allahu minha ilahay naga badbaadiy subxaanahu wa tacaala nadiiran digniinu lilbashari bini aadamka dhan looga digaayo bini aadamka dhanay digniin ay u tahay nadiiran xaalee oo naartii ka xaalee oo yacni adigoo u fiirinaya ictibaar biannahaa mudakar inay tahay biannahaa mudakar adigoo u ictibaarinaya nadiiran xaalay tahay naartaasi mid digaysa lilbashar ama tamyiiz icraab nadiiran min nadiirin ayay musiibooyinka waaweyn u tahay xagga digniinta oo lilbashari bini aadamka ay u digayso liman ruux ayay u digi ka bedel lilbashar lilbasharay digniin u tahay liman ruuxay digniin u tahay ruuxaasoo shaaa doona ruuxaasoo minkum idinka idinka mid a an yataqadama inuu hor maro ilalkhayri khayrka xaggiisa uu hormaro qofkii doonaya khayrka inuu hormaro naartaasuu iska ilaalina ow amase yata'ahara mid gadaa ow amase yata'ahara inuu gadaal maro doonayo oo can ilkhayri ila ashar khayrkii ka gadaal marayo dhinaca sharta u leexanayo labadaas qofba digninay u tahay qofkii khayr samaysan lahaa qofkii sharta ku dadaali lahaa labadoodaba digninay u tahay yuri naarta ilaahi subxaanahu wa tacaala kullu nafsin nafsad kastana bimaa shaygii shaygaasoo kasabad ay shaqaysatay rahiinatun bimacnaa ma'khuuda mid loo qabanayo khayran aw sharan naf walbana waxay shaqaysatay uunbaa hor yaalla oo loo qabanaa ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdo ilaa asxaaba alyamiini ilaadaas waxaan ka dhigaynaa ilaa asxaaba alyamiin yani istinaa munqadican ka dhigaynaa ilaa asxaaba alyamin bimacnaa laakin ilaa asxaaba alyamiin laakiin midigta asxaabteedii fii jannaatin jannooyin dhexdooday kuwaasi ahaadeen yatasaa'aluuna xaalay iska weydiinayaan su'aalo can ilmujrimiina kuwii mujrimiinta ahaa oo dembaabay xaggooda ay su-aala iska weydiinayaan iyagu damaashaad iyo naciim iyo waxayba ku dhex jiraanba hebel oo mujrim ahaa xagguu ku sugan yahay iyo maxaa naarta hebel uu ku galay iyo arrimahaasayba ku dhex jiraanba arrimahaasay ku dhex jiraan dadka asxaabulyamiinka ah waxay leeyihiin mujrimiintii ay ku leeyihiin maa maxaybaa salakakum idin dhex geliyey fii saqara naartan saqara dhexdeeda maxaa idin dhex geliyey qaaluu mujrimiintu waxay yidhaahaan lam naku annagu ma aanan ahayn min almusalliina kuwa dukada salaadda ma aanan tukan jirin aayaddan waxay waciid adag ay u tahay qof walboo salaada fududaysta oo wakhtigeeda dib uga rida amaba taariku salaad noqdayba oo salaaddii oo dhanba isaga tegey ayay waciid u tahay oo asbaabta yacni jawaabtii ugu horreysay waxay noqotay lam naku min almusalliin macaasidii kale intaysan sheegin waxay soo hadal qaadeen cuquubada ugu daranoo naloo qabsaday waa tarku salaa salaaddii un ka tagnay qaaluu waxay yidhaaheen lam naku ma aanaan ahayn min almusalliina kuwa tukada ma aanaan ahayn walam naku ma aanaan ahayn nudcimu lmiskiina miskiinkana kuwa quudiya ma aanaan ahayn idcaamkaas lagu ciqaabay waa idcaamkii waajibka ahaa oo ah zakadii maxaa yeelay wax laysku ciqaabo waxaa ka jira tarkulwaajib ee manduubka iyo sunnada layskuma cadaabo walam naku annagu ma aanan ahayn nudcimu lmiskiina miskiinka inaan quudinno wa kunnaa waxaan ahaan jirnay nakhuudu baadilka iyo macaasida inaan iska dabaalanno maca alkhaa'idiina kuwa dabaalanaya micigoodaan iska dhex dabaali jirnay waxba xuduud ma aanaan lahayn xuduud iimaanka iyo cabsida ilaahay wey xuduud xuduud ma aanaan lahayn oo iska samayn jirnay wax walba wa kunnaa waxaan ahaan jirnay nukadibu inaan beeninno biyowmi ddiin abaalmarinta maalinteeda waan beenin jirnay maalinta allays soo saarayo oo laysla xisaabtamayana saa uma aanan rumaysnaynba iimaan yacni dhab ah ma aanan rumaysnayn xataa ataana alyaqiinu ilaa yaqiinkii uu nooga yimid markii dambe mowdkiyaa noo yimid sakaraadkiyaa noo yimid qiyaamihiiyaan arag wixii yaqiinahoo dhan xaqaa'iqdii oo dhan markaan aragnay markaasaan caqli yeelannay oon wax garaawsannay ilahi wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala famaa tanfacuhum kuwaas ma anfacayso shafaacatu shaaficiina kuwa shafeeca shafaacadoodu ma anfacayso oo waxba kuma tarayso famaa maxaybaa lahum iyaga u sugnaaday mucridiina xaalayihiin kuwa ka sii jeestay can itadkirati waanadii ka sii jeestay mar horay waanadii ka sii jeesteen waana celintii ilaahay uu waaninayey nebigu uu waaninayey sala allahu calayhi wasalam ayay ka sii jeesteen ka annahum waaba iyagoo marka la waaninayo xumurun dameero oo kale ah dameerahaasoo mustanfiratun kala diday dameerahaasoo farad ka cararay min qaswaratin libaax ka cararoo ka diday markii khayrka iyo xaqa loo sheegayo waxaad moodaa dameer libaax arkay dameer libaax arkay waxaa weeye ma joogay ma joogayo marka dhegaysiga xaq oo dhanaaba dhib ku ahaaba dhegaysiga xaqa ayaa dhib ku ahaa bal iska dhaafa yuriidu kullu mri'in qof walba wuxuu dooni qofkaasoo minhum ayaga ka mida mujrimiinta an yu'taa in la siiyo suxufan xaashiyo la siiyo xaashiyahaasoo munasharatan ee la fidiyey bayna yadayhi qof walba hortiisa lagu fidiyey waxaa loo badan yahay suxuftan in lagu lagu fasiro suxuftii ay ku xujeeyeen nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo waxay dhihi jireen in rasuul inaad tahay daliil noola imaad wax tusinaya oo ah in cirka warqado ay ka soo degaan warqado inay cirka kaaga yimaadaan warqadahaasoo malaa'igta ilaahay ay xambaarsan yihiin warqadahana aan aqrinno dad waanay weynaan nahay ilaahay warqad ha noo soo diro aan aqrinno oo dhahaya hebel hebelow ogaaw nebiyullaahi moxamed anaa soo dirsaday waanan helno ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waa yaabe ma qof walba wuxuu rabaa warqad hortiisa in lagu fidiyo oo layidhaha ilaahay ka socotaa hebelow irume hebelow irime bal isla weyni iyo yacni dabaalnimo iyo xamaaqo meesha ay ka gaareen bal yuriidu kullu mri'in mid walbaa wuxuu dooni midkaasoo minhum ayaga ka mida mujrimiintii an yu'taa suxufan warqado in la siiyo warqadahaasoo munasharatan bayna yadayhi hortiisa lagu fidiyey nin walba uu yidhaha ilaahay toos ha ila soo hadlo warqad ha ii soo diro markaasaan ku rumaynaa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam kallaa ka aal bal iska dhaafe laa yakhaafuuna alaakhira aakhira kama aysan baqi jirin aakhira hadda ay joogaan kama aysan baqi jirin kallaa ka aal innahu qur'aankani tadkiratun waanow oo qofkii doonaya inuu ku waano qaato ayuu wacyigelin iyo caqligelin uu u yahay faman shaaa qofkii doona dakarahu qur'aankuu ku waano qaataa qofkii rabow oo wanaag naftiisa la doonaaya badbaado naftiisa la doonaaya qur'aankuu ku waano qaataa wamaa yadkuruuna dadku laakiin ma waanan qaadan karaan oo qur-aanka kuma waano qaadan karaan ilaa an yashaaa allaahu ilaahay inuu la doono maahan laakiin wax walbaa waxay ku xihan yihiin mashiicada ilahay iyo doonista ilaahay subxaanahu wa tacaala huwa ilaahay ahlu taqwaa ka cabsi isagaa ahal u ah yacni ka cabsi asaga laga cabsado shaksi laga cabsado waxa ugu xaqnimo badan ilaahay subxaanahu wa tacaala saas awgeed ilaahay ka cabsado ahalu u yahay ahalu u yahay in laga cabsadee ilaahay ka cabsada oo daacadiisa ku dadaalow wa ahlu lmakfirati dhaafidduu ilaahay haddana ahal u yahay ee ilaahay u toobadkeena inuu dadka u dhaafo dembigooda ilaahay waa raxiim raxmaddiisa way ballaaran tahay ahal u yahaye ilaahay u soo laabto allah subxaana wa tacaala